إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu la qadaro aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa raashiin u qeybiyey qoysas ku nool degmada kurtuun waarey iyo deegaano kale oo ka tirsan shabeellaha hoose kulan dowro ay barbar socotay uuna dhexeeyey wilaayada bokool iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa ka dhacay degmada tiyeglow hay-adda alixsaan ayaa in ka badan boqol iyo afartan qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu saameeyeen raashin ugu qaybisay degmada ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe dowladda ingiriiska ayaa ka welwelsan in ciidamadeeda ay ku biiraan dagaalka ruushka iyo yukrain qarax weyn ayaa gelgelay saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin dalka suuriya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniin ah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay afarta shacbaan sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada warkiioo faahfaahsan guddiga gurmadka abaaraha ayaa raashin u qaybiyey qoysas ku nool degmada kurtun waarey iyo deegaano kale oo ka tirsan shabeellaha hoose cali aadan ayaa warbixinta faahfaahinaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaariyey degmada kuntuwaari oo ka mid ah degmo ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyagoona halkaas ka qaybiyey raashinka noocyadiisa kala duwan waxaana ka faa'iidaystay dad gaaraya saddex boqol oo qoys qaar ka mid ah dadka raashinka loo qaybiyey ee deggan degmada kuntuwaari ayaa ka warramay dareenkooda magacayga maxamed cabdi xuseen meeshaan waxaa ka jira gargaar aad u badan waxaa weeyaane ninkiiba wuu hadda maanta anfacay qalbigiisa aad iyo aad u anfacay ayaa yaalla meeshaan ay mujaahidiinta ay bixiyeen
annaka waxaan joognaa hadda joogaan kurtawaari aan joognaa rashuuna la nisay waxaa i soo gaaray toban iyo laba toban iyo laba iyo laba macag saliide magacaynuunay aadan yaro waay dadka raashinka loo qaybimaa ku jirtaa haa danyarta ku dhaqan tuulada buulowarbo ayaa waxaa la gaarsiiyey deeq raashiin ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen dad gaaraya laba boqol iyo toban qoys oo danyar ah waana kuwan iyaga oo ka hadlaya farxaddooda habij isaa kuuloo liidhehe bura liisi bariida liisi sokora liisi iyo lama aag sariira liisi alxamdulilah geeg niimoys baahnahay haddii niimoys raashinaa la iibsadahay ad marka raashinka dadka qaata maa ku jirtaa haa mumow eedan haye aday reer buulowarma miya maya haye meesha hadda aan joogno magaceeda warba warba buulo warba marka aday dadka raashinka loo qaybi maa ku jirtaa haa ma lagu sii mise waa weli boy isii waa koka fadhi tuulada dhaayanay oo ay degan yihiin dad ka soo barakacay gobolka baay ayaa ka mid ah dadka loo qaybiyey raashinka waxaana ka faa'iidaystay laba iyo labaatan qoys oo danyar ah maqceeya abdiyowaay haddaan maxaa joogaa anaga dhaayinay raashinkii waa qaati kentaal gilleeye tumi'ina makiila sokore saddehla saliide iyo gacantayla iinsaari aqoomalee aha aadiyo ama dheera dhimati iyaal gaajoysuno dhibaataysan agwadadii bariis bur sokor sariir
allaha u mahadiya alxamdulilah alla u kaalmay adduunya aakhara guul allaha siiya tuulooyinkan waxay hoos tagaan degmada kuntuwaarey waxaana raashinka ka qaybiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dhiman degmooyin kale oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose kulan ay dowro barbar socotay una dhexeeya wilaayada bakool iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa ka dhacay degmada tiyeglow maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya kulankan oo socday muddo toban cisho ah islamarkaana ay barbar socotay dowro diini ah ayaa waxa uu dhex maray wilaayada bakool iyo beesha boqol horre ee degta wilaayadaasi kulanka waxaa goobjoog ka ahaa oo soo xaadiray waxgaradka culimada ganacsatada iyo nabadoonnada beesha boqol horre kuwaas oo ka faa'iidaystay dowro diini ah oo ay ku qaateen duruus kala duwan warbaahinta islaamiga ah waxaa la hadlay mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda waxaana uu ka warbixiyey waxyaabaha ay ku qaateen dowladda mayba awalan intu ku helnay tasiixu alqur'aan alkariim oo bitajwiiday ku helnay maadada koowaad tan lamaad tafsiiru qur'aan alkariim maanta ku helnay oo ku faa'iidaysani tan saddexaad kitaab leerow adduruus almuhima caamat umma leeraa ku faa'iidaysanay alxamdulilaah may kale ku helnay kitaab leerow tawxiid iyo ku faa'iidnay kitaab tawxiid may kale ku faa'iidnay bacda duhur kasta oo muxaadarooyin kale gedisanay aqriyaay muxaadarooyinkan koreydinay hayti mustaqbal islaam hayti tiikigdiin hayti istiqaama istiqaamada hayti ugaas maxamed nuur af hayeenka golaha dhaqanka islaamiga ah ee bakool oo hadday kulanka kadib ayaa la dardaarmay odayaasha beesha boqol horre saraaca jira marka gaalandad baha arbi haysatay reed ha sulanto adinkii la dhalay ale ubdow iyo idinga la ree kan uu suga ee ka dilahay geeka ka kalama ka dilahay bal in ila arra geeka marka waa min almuusif geeka may teeganan ila arra anna waliba waaha xukunga layska haysada xukunga layska haysada xukunga layska haysada ha xukunka layska haysada ma eyi koo daaquun aan halgamoo haya waliba dimuqraadi in hirgeliyo faday waa kristan waay baybalal areg buugjay kitaabjay kaasa kanga yaala koonu xukunkan kitaabkan lahkubilaabafaatalakubilaabe rabnaaska ee qur'aanka eh yaan halgamo xukunkaas haddii bannaanka ku surto ana lamada xukumbad kamaka jiro bannaanka surmaya arra may ataada marka sheekh cismaan abu cabdiraxmaan oo ah waariga wilaayada bakool oo ugu dambayntii soo xiray kulankan ayaa la dardaarmay waxgaradka culimmada iyo ganacsatada beesha boqol horre akhyaari wal dhimang male al-shabaab mal haysan shabaabnimo mee walaa laska dagaalahay mee alqaacidi lankunagdi mee walaa laska haysada ma eta muslum iyo gaala is haysadaan baybalka iyo kitaab qur-aanka is haysadaan masaajidada iyo kaniisada is haysadaan taas horta in loo ogaado lankas jeebji gallada lankas jeebsha ingallada maanaa ogaada walaalayaalow marka may waa iimaanka inuun adkayna iimaaniyaadka inuun adkayna marka insha allahu taala fidhiga halku ka hooy walaan kana nagaw meetaa jihaadka halkan ka hooy jihaadka fardul aan waaye qof kasta oo muslim ah laa ilaaha illa allahu eraw iyo jihaadka fardul aanka eeyi si kastaba ha ahaatee wilaayada bakool ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay kulamo kala duwan la qaadatay qabaa'ilada dega gobolkaasi waxaana kulamadaasi looga hadlayey oo xoogga lagu saaray arrimaha jihaadka iyo sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada war ku saabsan lixsaan oo iyadana raashin ka qaybisay deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe ayaan dhegaystayaal idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo dalalka ukrain dowladda ingiriiska ayaa ka walwalsan in ciidamadeeda ay ku biiraan dagaalka uu ruushka ku qaaday waddanka ukrain xukuumadda london waxa ay ka mid tahay waddamada taageerada ugu badan siinaya dowladda ukrain ee uu ku duulay waddanka ruushka waxaana horraantii sanadkan dalka ukrain gaaray oo ilaa hadda ku sugan ciidamo ka tirsan xukuumadda london waxa ay sheegtay wasaaradda in askarigii dagaalkaas ka qayb gala uusan naftiisa qura halis gelinin balse ay arrintaas sababi karto fahan xumi ka dhalata oo uu ruushka u maleeyay in xukuumadda ingiriiska ay weerar ku qaaday ruushka taasina ay sababi karto dagaal weyn oo lagu hoobto baqdinta ay ingiriiska ka muujisay in ciidamadeeda ay ku biiraan dagaalka ka socda dalka ukrain waxa ay imaanaysaa iyadoo dhowaan dowladda ruushka ay soo saartay degnin adag oo ku socota dowladda britain taasoo ah inay ka aargoosan doonaan taageerada adag oo ay siiyeen dowladda ukrain hay-adda lixsaan ayaa inka badan boqol iyo afartan qoys oo ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen raashin ugu qaybisay degmada ruunirgood maxad cubayd ayaa faahfaahinaya
jamciyadda alixsaan alkhayriya ayaa raashin ka qaybisay degmada ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe raashinkan ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad gaaraya toddobaatan qoys kuwaasoo ka warramay siday ugu faraxsan yihiin deeqda la siiyee iyagoo dhanka kale uga mahad celiyey mujaahidiinta gurmadka ay la soo gaareen magacaygu waa musabiin maxamed xasan jooga degmada ruunirgood maanta ruunirgood raashinaa naganku siiyey ay nagu fiirsay jamciyadda alixsaan alkhayriya waa bur bariis sokor saliid jisaas allah khayr aan leehay ilaahay ma khayr ka badan allah ugu bedelaan leenahay waxa waaye gaalo oo diintayna ku doorinaysa macaamilo ku jirte dad muslimiin oo muslimiinka la tabarucayo khayr allah fiican leenahay u bixinaynaa yani waa maxamed rooble waas waa degmada midgood waxaa noogu keentay raashin alxisaan an khayriye aan noo keentay rubac gura rubac sonkora rubac bariida isbexla sadiida kor allahu dhigaan leenahay dadki tagaalaysnay cabada waafiyaan kor allahu dhigo gaaladana allaha jebsho sidoo kale deegaanka ceelbacad oo hoostaga degmada ruunurgooda ayaa isagana waxay hay-addu ka qaybisay raashin waxaana ka faa'iidaystay siddeetan qoys oo ka mid ah dadka deegaanka raashin qaybinta kadib waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dadkii wax la siiyee
meeshaan joogaa waa deegaanka qalbaan wiilashayna aana siiyeen aad qora aad fariisi aadka qora dagaal argayreed aan la siin maaragtay waana ku mahadsan yihiin waana waana ku ugu mahad celinaa diintadana kor allah ka dhigo iyo taynaba gaaladana allaha jigsaan leenna يا أمن حسين يا أخوان ليلى ما جواب البعض waxaan ku yidhi weese waxay na siiyaan waa ku mahadsannahay dad iska waayee lahaan nahoon hadda wax saas aan fahmayn laakiin waxaan fahmaynaa wixii wejiga lagu fugay ee wixii waxaan ku yidhi weji loogu siiyey oo naloo soo gartay mahadaan uga celaynaa ilaahayna kor ha u dhigaan leenahay oo aan qofkaan dhaqaariye inala ku siiyey waa ognahay kor allah u dhigo waxaan ku yidhi gaalada allah jebso saasaan ku mahadsannaha waana ugu mahad celinay cabdullaahi axmed maxamuud deegaanka deegaanka xaaladiisa abaar xumaa dhacday ilaahay mahaddiis walaalaha ayaa noo soo gurmaday waana alxamdulilaahi waxaa naloo keenay raashin baa naloo keenay waana ku mahadsan yihiin dhowaan ayay ahayd markii jamciyadda alixsaan al khayriyah ay raashin qaybin ka samaysay degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan qaraxa weyn ayaa gelgelay saldhig ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin dalka suuriya warbaahinta caalamiga ah ayaa xaqiijisay in qaraxa aadweyn uu ka dhacay saldhig ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga dalka suuriya ay ku leeyihiin waqooyi bari dalkaas warbaahintu waxay tilmaamtay in qaraxan uu ahaa mid xooggan uu ruuxay saldhigga sharci darrada ah oo ay ciidamada maraykanku ka samaysteen deegaanka al cumar oo uu ku yaalo kaydka shidaalka ugu weyn ee dalka suuriya ila waleedyo deegaanka ayaa sheegayay in qaraxa uu ka dhashay gantaal aan la garanayn cidda soo riday waxaana la beegsaday saldhigga ilaa haatanna war rasmi ah lagama hayo khasaaraha ka dhashay weerarka wararku waxay intaas ku dareen in duqaymaha kadib la arkayey diyaarado dul heehaabaya magaalooyinka al shuhayl iyo sidoo kale al hawij oo ku dhow garoonka al cumar oo halka uu ku yaalo saldhigga ciidamada maraykanka ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka ayaa waxay gacanta ku hayaan saldhiggan iyo deegaano kale oo ka agdhow waxayna halkaas ka wadaan biliqa ka dhan ah khayraadka dadka muslimiinta ah ee suuriya iyadoona tirakoob la sameeyey lagu ogaaday in ciidamada maraykanka ay halkaas ka qaataan ilaa saddex milyan oo fuusto shidaalka cayriinka ah waa markii shanaad tan iyo bilowgii sanadkan lala beegsado saldhigga fariisinka uu ah ciidamada maraykanka ee duulaanka gardarrada ah ku jooga waddanka muslimka ah ee suuriya iyadoona marar badan mas-uuliyadda weeraradaas ay sheegteen maleeshiya taabacsan dowladda shiicada ah ee hiiraan warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa